Guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal ayaa dhagax dhigay dugsiga sare ee magaalada Cali Xeydh ee Somalilan. Xarag jarka goobtan waxbarasho waxaa ka qayb galay maamulka magaalada, arday iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal, Nuuridiin Muuse Cali, iyo xogayaha gobolka Awdal, Mustafa Cabdi ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda xarunta waxbarasho ee ay dhagax dhigeen.
Runtii dugsigan aynu joogno aynu ka rajeynana ilaahay maadaamanu maanta dhagax dhignay inuu inoo dhammaystiro waxaan rajeynaynaa sidaa ay ka dhawaajiyeen dadka degaanku inuu ha qabtiro baahiyihii kala duwanaa ee dadka ku kalifayay inay degmada ka baxaan waayo sanadkan saddex iyo toban arday baa inoo fadhiistay fasalkii sideedaad sanadkii hore labiyo toban baa inoo fadhiistay ardayda caynkaasa majoritigoodii suuqa iska fadhiyaan wixii ciddii heshay inay magaalada ka tagtay dugsi sare meel kale ka doonata aad bay u tiro yar tahay runtii degaanka waxa weeyaan inuu fursad u yahay baanu aaminsannahay dugsigii sare maadaama loo sameeyey kii hoose uu ka soo bilaab hadda guddoomiya waxbarashadu wuxuu wareysanaya haweenka degmadu wareysanaya u lahaa ka warrama caruurta moolalkooga markay iskuulka tegayaan yacni mooral wuxuu wareysanaya bal waxbarashada guud ee degmadu waxaa laga wareystaa dadka magaalada dhex jooga laga wareystaa laxabjaalada isaga haysaa waa inay duqeytidana hayso waa inay maamulka hayso runtii wayna haysaa lakin waan dhiirigelinaynaa Qaar ka mid ah bulshada magaalada Cali Xeydh ee Somalilan ayaa si wadajir ah uga mahad celiyay dhagax dhigga goobtan waxbarasho.
secondarygii maanta haddaad aad noo dhagax dhigteen horta waxa ilaahay lagu mahadiyo madnu hayn markii hore waad ku maamuusantihiin waad ku sharfantihiin aad baad ugu mahadsantihiin insha allah bidnillahi kariim waan idinku soo dhaweynayaa welcome kusoo dhawaada degmada Cali Xeydh iskuulkan wuxuu ka mid yahay saddex iyo toban iskuul oo laga maalgelinayay midooda yurub ay noogu deeqeen waxaana fulin doontaa hay-adda saft children insha allah waxaan rajeynaynaa inuu ku dhammaan doono muddo kooban oo saddex bilood ah dhismaha xarunta waxbarasho ee laga dhagax dhigay magaalada cali xeydh ee somalilan ayaa waxaa qarashka lagu dhisayo bixi doontaa hay-adda safe the children